أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuraة الmudathir aayaddeeda koowaad tafsiirkeeda suurat lmudathir magacaa unbay leedahay oo masaaxiftana ay ugu timid kutubta xadiidkana ay ugu timid magac kale ma laha waana suura makiya akharu lmufasiriin sida ay u badan yihiin hadal yar waxaa la geliyaa aayad yani suuradda dhexdeeda ku jirta oo wamaa jacalnaa asxaaba annaari ilaa malaa-ika ayaa waxaa ku jiro wax laga garanayo munaafiqiin in laga waramayo munaafiqiintana maka ma aynan joogine madiinay joogeen sidaa darteed marka waxay leeyihiin maadaama munaafiqiin la tilmaamay aayaddaas marka inay tahay aaya madaniya inta kalena ay makiya tahay laakiin sidaa aada uma sii xoog badna sababta waxaay tahay kuwa qalbigoodu uu jiran yahayo waladiina fii quluubihim maradun waa ictiqaadka xaggiisay ka jiran yihiinoo jiro shaki iyo waswaas iyo caqiide xumo ayaa haysaa laga wadaa ma ahna nifaaq inay tahay qasab ma aha binaan calaa dalika marka suuradda dhammaan aayadaha suuraddan kulligood waxa weeyaan qur-aankii hijrada nebiga ka hor soo degayba bal awaa-ilkii bay suuraddan soo degtay awalkeeda hore markii nebiga sal ll ly slam iqra lagu soo dejiyey aayadaheeda hore xoogaabuu waxyigii ka go-ay oo ka yar daahay waa ka daahay futuurka iyo yacni intaa yartaa ee u dhexaysay waxyigu inuu soo bilowdo dib u bilowdo iyo intii bilaabashadii u dhexaysay xoogaabay ahayd markaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu arkay saxaabi wuxuu arkay malagii qaaru xiraa uu ku arkay oo beyna asamaa'i waalardi sariir fadhiyo uu ka argagaxayo waa ka cabsaday waa ka orday khadiija ayuu u laabtay iduuduuba iduuduuba ayuu yiri marka yaa ayuha lmudathir baa soo degtay marka yaa ayuha lmudathir marka la fiiriya suuratu iqra iyadaaba ku xigtayba wax soo dego min awaa'ili maa nazal ayay ahayd waxaa kaley wadataa iyada waxaa ku jiraba risaaladii nebiga in nebiga la diray oo rasuul uu yahay aayadii aayadihii tilmaamaysay ayaaba ku dhex jiro qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka fatahir warujza fahjur waa risaalo marka inuu xambaaray oo dad kale waajib ka saaran yahay oo inuu diinta gaarsiiyo ay tahay ayaaba markaa yacnii ku jirta oo waxaa la yihahdaa nebiga nubbi-a biiqra wa ursila bilmudathir suuratu iqra'na nebinimadiisay tustay suuratu almudathirna waxay tusaysaa rasuulnimadii ile rasuulnimada wax dheeraadaa ku jira oo dadka risaalaha lagu faray fariintaa qaad xagga alle ka qaad dadka gaarsiiw suuraddan baa marka tilmaamayso qaala tacaala alla wuxuu yidhi marka sida qur-aanka de makigaaba uu ka warami jiray ayay suuraddan umuurta towxiidka iyo arkaanuliimaanka ayay aada iyo aada uga waramaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa hooy almudathiru midka isduuduubayo yani midkan marada isku duuduubayo qum istaag faandir dig oo dadkii marka cadaab ugaga dig haddaynan rabbi caabudin wa rabbaka rabbigaa fakabir weynee cibaadada iyo towxiidka ku weynee shareecadiisii oo aada baahiso oo dadka gaarsiiso ku weynee wahiyaabaka dharkaaga fadahir nadiifso oo daahiri wasaqda ka dahiri iyo najaasta warujza sanamka iyo waxyaabaha aadka u qurunka ahee u xunna fahjur ka hijiro oo nac oo iskaga tag walaa tamnun ha siinin oo ha bixinin yacnii wax ha siinin qof tastakthiru xaal aada badsanayso adoo marka tastakthiru xaal aada badsasho raadsanaysid oo in lagu badiyo kaad wax siisaba wax badan inuu ku siiyo adiga oo dalbaya sidaa waxba ha u bixinine lilaahi uun keliya u bixi waxaa lagu bilaabay marka dhawaaq nebiga loo dhawaaqayo waxaana loogu dhawaaqay xaalad markaas taagnayd oo nebigu ku sifaysnaa oo ah yaa ayuha lmudathiru ay ilmutadahiru waay ta iyo daal waa laysku idqaamay marka almudathir ayaa layidhi ay yaa ayuha lmutadahiru midkaagan isduuduubayo waay marka tadhiir waxaa weeyaan dharka labow ka koobmaa shicaar iyo dithaar shicaar waxaa la yidhaha marada korkaaga la xiriirtay garanka iyo kale iyo waa shicaar dithaarna waxaa la yidhaha marada aada kor iskaga duubduubto oo ama cimaamada ha noqoto ama go-a kale shaatiga ama qamiiska aada ka kor qaadanaysid ha noqoto dithaar midaasaa loo yaqaanaa shicaarna marada jirka la xiriirta wa marka mara ayuu markaa dabcan yaa ayuha lmudathir midkan marka marada korka isaga duuduubayo waaye marka duuduubidaasi ama mid hurdaya ha noqdo oo maro isku gambiyey oo isku duuduubay ama cabsi ou cabsaday intuu la soo cararay war iduuduuba iduuduuba haba yiraahdee siday doontaha ahaato ayb marka almudathir nebiga asmaadiisa ka mid maaha magacoo hadda nebiga mudathir lama yiraha iyo musamil iyo magacyo nebiga loo calam u ah ma ahano isaga ku magacawnaaye xaalad markaas taagnayd ahmiyad ay leedahay oo annaga in naloo sheego ay mudnayd baa ilaahay ugu dhawaaqay subxaanahu watacaala laakiin in loogu magac daro looguma dhawaaqin waxaadna dareemaysaa haddaan xaaladdan lagu dhawaaqi lahayn ma fahmi lahayn xaalku siduu ahaa marka war midkaagan isduuduubayow markaa nebigu inuu isduuduubay muxuu isku duuduubay sidaa iyo sidaabuu isku duuduubay macnahaas baa laga rabaa hadda maahna in nebiga magac looga dhiga ma aha looga dhigayo qum istaag fa andir dig oo dadkii u digay fa andir innaasa dadka u dig marka qum istaag fa andir dig ayaa la yidhi cidduu u digayay lama sheegin macmuulka in la gooyana macaaniga luqada carabiga waxaa ka mid a marka litacmiim waa loo gooyaa litacmiim in la camimo qum istaag fa andir dig yaa u digaysaa maba la sheeginba maxaa laga rabaa ummadoo dhan waay marka wahada yadullu calaa cumuumi risaalatihi nabiga risaaladiisa caamnimadeeda oo jin iyo insi mid guduudan iyo mid cad mid madow kulli inay wada gaarayso risaaladiisu iyo digniintiisu inay sidaa tahay baa laga fahmaa wa rabbaka rabbigaa markaa nebiguda waxa uu ku digayana waa soo marnay meelo badan baan kusoo marno cadaab aad u adag hortii ayuu digayaa cadaabkaana marka waxaa lagu mutaysanayana dadka waa uga digaya asbaabtii iyo cadaabkii labadaba waa ugaga digayaa wa rabbaka rabbigaa fakabir weyney rabbigaa weynee maxaa lagu weyneynayaa facadim bicibaadatihi cibaadadiisa ku weyney waraqbati ilayhi iyo jerin aada xaggiisa wax ka jerinaysid oo aada damcaysid rabbigaa ku weynee labadaa inaad caabuddo iyo inaad isaga xaggiisa wax ka doonaysid waxaa kaloo ku weyneynayaa maadaama rasuul uu yahay oo risaaladii uu baahinayo wa bathi shariicatihi shariicadiisa oo aada dadka ku dhex baahiso oo aada ku faafisana ku weynee rabbigaa wa hiyaabaka dharkaaga fadahir daahiri laba macnaa ku jirto alimaamu shaafici daduu ka mid yahay aimo uu ka mid yahay iyaga macnaha xaqiiqaday ku tageen xaqiiqaduna waxa ay tahay dharkaaga daahirso oo salaad baad dukanaysaa haddaad salaad aada tukanaysidna najaas ama qur-aan ayaad akrinaysaa marka najaas iyo wasakh iyo inaad marka isku dhex jirtaan maya dharkaaga marka nadiifso oo dharkaagii marka dahiri aayadda marka alimaamu shaafici wuxuu u daliishaday dharka in najaasta laga dahiriyo waajib inay tahay salaada qofku markuu dukanayo macna waa sidaas macnaha labaad macnaha labaad ee aayadda bacda ahlilcilmi ay ku macneeyeen waxa ay tahay macno majaazi ah xaqiiqi xaqiiqa aan ahaynoo majaazi ah majaazkuna waa maxay waxaa laga wadaa wahiyaabaka fadahir qalbigaaga nadiifi waay oo qalbigaaga tawxiid ku nadiifi shirkiga iyo waxyaabahana ka nadiifi saasay ka dhigan tahay ee carabtuna isticmaal carabi ah oo shaa'ica waaye markay rabaan inay dhahaan qofka qalbiga wanaagsan fulanun daahiru thiyaab hebel waa mid dharkiisu nadiif yahay qalbigiisu nadiif yahay ka wadaan ayb oo waxay leeyihin fulanun danisu thiyaab waa mid dharkiisu wasaq uu yahay yacni qalbigiisaa wasaqaysan wey carabta ashcaartoodana aada bay ugu badnaa jirtay marka labada macnoba sax waayo dharkaagana nadiifso qalbigaagana dahiri oo shirkiga ka ilaali meeshaa marka maxaa soo gelayo labadii dahaaro midii xisiga ahayd iyo midii macnawiga ahayd labadaba addahaara alxisiya waxay tahay in jirkaaga dharkaaga makaankaaga kulli ay nadiif ka yihiin najaas addahaara almacnawiyana waxay tahay qalbigaaga inuu nadiif ka noqdo shirkiga iyo xumaanta iyo cuqdada iyo kibirka iyo isla weyninka iyo ismahadinta waxyaabahan marka cuduradan qalbiga wasakheeya oo dhan in qalbigaaga a ka dahirto labada macno marka laba macno iska soo horjeeda maahane waa laba macno oo aayaddu labadaba ay ixtimaali karto warujza fahjur warujza sanamka warijzana waa la aqriyey warujzana waa la aqriyey arujza waxaa weeyaan waxaa qurunka ah marka shayga marka yacni qurunka ah ayb haddana marka waxaa loo jeedaa meeshan marka sanamka ayaa loo jeedaa lianna sanamka waa qurun fajtanibuu rijsa min alwthaani wajtanibuu qowla zuur waxaan kusoo marnay fii suurati alxaj warujza qurunka oo asnaamtii iyo fahjur ka dheerow asnaamta marka rijzi marka lagu magacaabayo wal asnaama waa la dhihi karay laakiin warujza maxaa loogu magacaabaa wasfiga iyo xaa waxa ay yihiin yaa la rabaa in naloo ayaa la rabaa in naloo tilmaamo marka waxa qurunka ah ka dheeraw marka lagu yiraha waxaa soo gelaya marka waxyaabaha qurunka ee ilaahay qeyrkiis la caabudaya sida asnaamta mabaadi'da qurunka ah ee qofka markay qalbigiisa degto oo ay qalbigiisa gasho keenayo in marka qofka uu yacni mabaadi'da qurunkaa markay qalbigiisu galaan diintiiba ka saaraya laba shay baa marka meesha iyadana macnawiyo xisi baa soo gelaya waxna waa qurun xisan ayuu qurun u yahay waxna waxaa weeyaan waa qurun macnawi ayuu macnawi ahaan buu qurun u yahay waxyaabahan marka asnaamta iyo mabaadi'dan qaabka daran iyo ee ama ha noqoto ilxaadka diin la-aanta iyo ama ha noqoto waxyaabahan marka diintii ilaahay subxaanahu watacaala oo intaana la leeyahay ilaahay ha laga qaato waxaas iyo intaasna ilaahay lagama qaadan karo la leeyahay calmanada iyo waxa la midka ah kulli waxyaabahaas oo dhan ruj rijsigaasay soo galayan waa in laga fogaado laga dheeraado warujza qurunka waxyaabaha qurunka ee diinka baxa keenayo ee sanamku ugu wen yahay fahjur iskaga tag oo iskaga hijro walaa tamnun ha bixinin ay walaa tucdi axadan qof ha siinin wax tastakhiru xaal aada badsasho dalbayso adoo wax badan inaad ka qaadan rabto intaad qof wax siiso si aad wax badan uga qaadato ha u siinin wax ee ilaahay xaggiisa un dartii dartii wax u sii marka waxaa la leeyahay nebiga isaga waaba laga reebay inuu intuu qof wax siiyo si ay wax uu uga helo ka badan intii isaga waaba mamnuuc ayay ka tahay baa layidhi amaa ummadan kale iyaga way iskaga bannaan tahay hadduu qof intaad hadiyad u geyso adigana aada rabto xoogaa inuu markiisa wax fiican kuu keeno oo hadiyad ka yacni kiisa ka badan inuu ku siiyo iyo aad rabto iyadu marka ajar unbaan laga helaynina dembi ma ahan laakiin taas wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali innaas flaa yarbuu cind allah wma aataytum min zakati turiiduuna wajha allah faulaa'ika hum lmudcifuun fii suurati ruum aan kusoo marnay laakiin nebiga isaga maba u banaanaynba isaga maadaama uu mowqif yani manqabo weyn uu joogo isagoo kale waxyaabahaas marka isaga waa loo diiday sidaasay dhahayaan marka walaa tamnun ay walaa tucdi waay ha siinin waxba ha bixinin tastakhiru xaal aad tahay mid ku wax badsanaya adigoo ah oo badsi raadinaya wax badsi macna waa sidaas waxaa kaloo laga macneeyaa walaa tamnun ha daciifin tastakhiru ay an tastakhira inaad khayrka badsato can an tastakira khayrka inaad badsato haka daciifin marka walaa tamnun macnaha markaa waxaan ka macnaynay ay walaa tadcuf carabtuna waxay yidhaahdaan haadaa xablun maniinun xablun maniin ay xablun daciif ayaa la yidhahda labadaas macnaa marka ugu weyn in bimacna alcataa laga macneeyo waxsiin ama in laga macneeyo walaa tamnun ay walaa tadcuf ha daciifin haddii marka walaa tadcuf laga macneeyo tastakthiru ay can an tastakhira alkhayra khayrka inaad badsato ha ka daciifin haddii la yidhaha walaa tamnun ay walaa tucdi axadan qof ha siinin waxba tastakthiru xaal aad badsasho raadsanaysid saasay noqonay marka jumladan tastakthiru xaalo ayay noqonaysaa marka walirabbika rabbigaa xaggiisa fasbir u sabr oo rabbigaa dartii un u sabr walirabbika rabbigaal ajligiisa iyo dartiis fasbir u sabr calaa daacatihi ku sabr waxa uu kaa reebay ka sabr qadaha iyo qadarka uu kugu keenayo ee kula soo gudboonaanayana ku sabr marka usuul waa weyn waayo nebiga waxaa la rabaa risa rasuul baa laga dhigay dadkii baa loo dirayaa waxaa la amray marka inuu rabbi weyneeyo subxaanahu watacaala tacdiimu rabbi waxaa kaloo la amray inuu diyaar u noqdo sidii uu daacada rabbi ku qaada lahay oo daacada rabbi marka muxuu ku qaadanayaa wuxuu ku qaabilayaa qalbi nadiifa inuu ku qaabilo waana loo diyaariyey oo ilaahay nabiga sal ll ly slama laba jeer ayaa qalbigiisa la jeexay markii la dheelminayana waa la jeexay markii uu dhashay isagoo wiil yar ahoo ilmaha xaliimatu sacdiya markay nuujinaysayna inta isagoo yar baa la qabtay waa la jeexay waxbaa laga bixiyey intaasba waxaa loo diyaarinayay nabiga sala allahu calayh waali wasalam hawshan aadka u weyninka badan aadkana u qiimiga badan marka ninkii raba muhiimad weyn inuu qabto qalbigiisa inuu aada u daaweeyo waa muhiim oo uu cudurada xunxun ka ilaaliya qalbigiisa rabbi uu ku xiro alla bariga ku dadaalo tadaruca iyo isbihinbihinta ilaahay uu xaggiisa isku tuuro inuu ku dadaalo qalbigii biqadri ou nadiif noqdo ayaa dacwadiina ay taahiir fiican ay keeni kartaa waxaa kaloo la amray waxyaabaha xunxun inuu ka tago mabaadi ha noqdaan ama wax kale ha noqdaan ee qof adduunye un raadinayana inuunan noqonin oo damac badan walaa tamnun tastakthir iyada lafteeda qofka marka uu rabo muhimadii rususha inuu qabto waa inuunan dad iyo waxbadsigood iyo wax kahelkood iyo inuunan raadinin dad gacantiis wax ku jiro waa inuu ka ka yacni ka fogaado oo unan marnaba yani xagga xagga u milicsanin sabarna waa u baahan yahay oo dacwada inuu aada ugu dulqaato waayo muhimmad aada u adag waayo markuu sabarka biqadri ou sabar la yimaadaa dheefteeda uu helaa dheefteeda markaasuu helayaa fi dunya walaakhira intaba intaa markii nebiga usuushaas waaweyn markii loo soo sheegay ayaa rabbi waxa uu yidhi faidaa nuqira fi nnaaquuri faidaa haddii nuqira la garaaco oo la afuufo fi naaquuri midkii la garaacayey ee la afuufayey waa buunkii haddii buunkii la garaaco fadalika kaagaasi yowma-idin maalinkaasi yowmun maalin waaye maalinka oo casiirun culays badan aada u culus cala alkaafiriina gaalada korkooda ku culus gayru yasiirin mid fudud aan ahayn tu fudud ma aha maalintaas ma fududa ayb fa idaa haddii nuqira la garaaco oo layla afuufo fi naaquuri buunkii haddii la yeeriye naaquur waa buunka geeska marka yacnii adii la yeeriyo codka uu baahaya marka ayb ay nufika fi suur waana geeska malaga israafiil ou haysto ee markaa uu yeerinayo markuu yeeriyana nafqada koowaad ay dhacayso haddana mar labaad uu yeerinayo midda labaad ay kadibna ay dhacayso marka aayaddan waxaa la yidhaahdaa saxaa yani bacdi taabiciin zuraarat bnu awfa oo kale aayaddan baa la akhriyey salaad subax ayaa imaamku uu aayaddan akhriyay faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowma-idin yowmun casiir markii aayaddan la akhriyey fashahaqa shahqatan hal mar ayaa shahqaa qabatay nee waa neef guray neeftiibuu hal mar kor u jiiday u celiyey dib uma uunan soo celininoo waa ku dhintayba intuu dhacaybu meeshaas ku dhintayba cabsi iyo aayaddan marka yacni waxa ay tilmaamaysaa u sawirmay markaasay ta'hiir intay ku reebtay ayuu la dhacay waana la dhintayba ayb zuraarat bnu awfa waana ragga muxadisiinta waaweyn oo ka mid ahayo kutubaha xadiidka iyo aada wax ugu wariyo ee saxaabada laftoodana way ku cabsadeen arrintan iyada oo nabiga sala allahu calayh waali wasalam markuu yidhi maa raaxaysatid markii la yidhi ruum iyoba waa raaxaystaane waxa uu yidhi kayfa ancamu sideen u raaxaysanayaa wa saaxibu lqarni qad iltaqam geeska kii u saaxiibka ahaa waa ma waa israafiil malagii qad iltaqama afka ou gashtay buunkii afka ugu jiraa wantadara alidna idin ou sugaya marka dhabarkiisa ama yacnii madaxiisana uu foorariyey yacnii qofka markuu madaxa foorariyo geedkiina ou firimbigii ama bama buunkii afka uu ku haysto keliya un uu sugaayo idin ayuu sugaa waa diyaarsan yahay habkii uu wax u dhagaysa lahayna waa ku jiraayo hoos buu madaxa u foorariyey keliya marka in ku dhufa la dhaho buu sugayaa sidee u raaxaystaa buu yidhi iyadoo saaxibulqarnina uu geeskii marka gacanta afka ku qabsaday ee uu markaa inuu yeeriyo keliya un ay u dhiman tahay adduunya marka intaa un bay joogtaa see u raaxaysana asxaabta rasuulka markuu nebigu sidaa yidhi hoos bay madaxa u foorariyeen iyaga oo marka walahum khaniinun iyaga oo marka ooynayo sanqayeerta leh oo yacni ooyintu intay ka badatay afkii iyo yacni sankii sankoodii cod uu ka soo baxayo sanqaroortooda ooyin darteedna ay uga soo baxayso markaasay waxay yidhahdeen rasuul allow sideen dhahnaa markaabay waxay yidhaahdeen waxaad dhahdaan xasbuna quluu xasbuna allahu wanicma alwakiil sidaa dhaha fa idaa haddii nuqira la garaaco oo la yeeriyo fi naaquuri buunkii dhexdiisa haddii la yeeriyo fadalika kaagaasi yowma-idin maalintaasi yowmun maalin weeyaan maalinka oo casiirun aada u culays badan cala alkaafiriina gaalada korkeeda ku culays badan gayru yasiirin tu fudud aan ahayn maalin fudud ma ahan marka gaalkay ku culus tahay marka la yidhi waxaa laga qaadanaa mu'minka kuma cusla agtiisa oo ilaahay baa u fududeynaya subxaanahu wa tacaala darnii waman khalaqtu waxiida darnii iga tag nebi moxamedow idaa aniga iyo waman layskaga keen tag axad khalaqtu aan abuuray waxiidan xaal uu yahay keligiis isagoo ah wa jacaltu aan yeelay lahu isaga aan u yeelay maalan maal maalka oo mamduudan la taagay oo la badiyey wa baniina wiilal aan u yeelay wiilasha oo shuhuudan goobjoogayaal ah meel walbo uu joogo joogaan wamahadtu aan fidiyey lahu isaga aan u fidiyey maalkii iyo xaggiisa tamhiidan fidin aan u fidiyey uma markaa dabadeed yadmacu damcayo oo quudaraynayo an asiida inaan u kordhiyo haddana damcayo sidaa rabo kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaya sidaa ma ahanoo loo siyaadin maayo innahu isagu kaana wuxuu ahaaday caniidan midkii ku madax adag liaayaatinaa aayaadkeenna ku madax adag buu ahaaday aayadahan akharu lmufasiriin ama qowlu jamiici lmufasiriin darnii waman khalaqtu qofkan la sheegayaa waa waliid bnu lmuqiira markaa rabbi wuxuu leeyahy darnii iga tag aniga iyo waman duul waman axad khalaqtu aan abuuray waxiidan xaal uu yahay isagoo keligii ah marka waxiidan waa xaalo waxaa laga xaaleyn karaa wamanta waxaa kaloo laga xaaleyn karaa khalaqtu damiirkaa ku jira markaa macnuhus waa isbedelah darnii iga tag aniga iyo wamanaxad khalaqtu aan abuuray waxiidan xaal aan ahaan oo keligay ah oo aan cidna aynan ila abuurin axadka aniga aan keligay abuuray anigana isku keendaa oo awalba cidi aynan ila abuurin macnaha labaadna waxa uu yahay tii hore aan ku soconnay waaye waxiidanta waxaan ka xaalaynaynaa mankaasba darnii iga tag aniga iyo wamanaxad khalaqtu aan abuuray waxiidan xaal uu yahay keligii ay khalaqtuhu isaga aan abuuray waxiidan xaala kownihi ou hal keligiis yahay qof walbaa marku dhalanayo keligiisuu dhalana cid la socotaa male waa qaawan yahay waa yacnii waxa weeyaan ma gudna dhar ma wato kaba ma wato keligiis isagoo mutaxan unbuu adduunyadii yimid yacnii ruux isagoo keligiis oo mutuxan adduunyada aniga aan keenay oo anigii aan abuuray iyo aniga bal layskaga layskaga keentago layskeendaa usluub marka waxaa ku jira tahdiid meeshaas ama goodi baa ku jiro hebel iyo aniga noo kala dhexbax macnaha anaa ciqaabaya waxbaan ka qabanaa waay wajacaltu lahu aan u yeelay isaga maalan maal aan u yeelay midkaa waxiidkon keligii aan abuuray wajacaltu aan u yeelay lahu midkaa keligii aan abuuray maalan maal maalka oo mamduudan la taagay oo aada u fara badan oo beero iyo xoolo iyo tijaaro saddexdaas noocba ka kooban ayb inta uu ahaana waa isku khilaafeen laakiin wax weyn kuma jiro hadda un in la ogaado in maalka loo taagayo loo waasiciyey xoolo hadday ahaa lahaayeen candho hadday ahaan lahaayeen beero hadday ahaa lahaayeen tijaaro iyo ganacsi xoole la gedgediyey intaba waa la siiyey iyo wabaniina aan u yeelay wiilal wiilasha oo shuhuudan goobjoogayaal ku ah shuhuud oo yacni joogaan goob kasta ay shuhuudan fi lmajaamici waalmaxaafili meelaha la isugu yimaado iyo maxaafisha mar walba saa u taagan oo dee dadka berigaana dee wiilasha iyo aaday ugu xisaabtami jireen ninka ay dhinaciisu toban wiil ay taagan tahay oo hal mar kacday toban wiiloo kaceen midka ay gar garbihiisa mar walba ay taagan yihiin waa la dhagaysan ogaa warkiisa waana laga dambeeyey oo max maxfalka marka dad buu la imaanayay marka maal iyo waxaa la yskugu daray wiilal cashiiro dad macnaha labadaa bayna awalba dadka wada wax ku qiimeeyaan marka ninkaa intaa waa haystaa intiibuu la kibray marka wamahadtu aan fidiyey lahu isaga aan u fidiyey tamhiidan fidin aan u fidiyey xoolihii wayn ay basadtu lahu fi lcayshi noloshii baan u fidiyey wa tuuli lcumri tamhiidkani hadda waxay tahay noloshiina waa loo furay cumrigiina waa loo dheereeyey xoogaa caafimaadna waa la siiyey ayb uma markaa dabadeed yadmacu quudaraynayo oo damcayo an asiida inaan u kordhiyo ay ziyaadata ziyaadow markaa damcayayo ou rabaa kalaa arrintu sidaa inay tahay iska daaye may ziyaado male marka mufasiriintu waxay dhahaan kalaadan markii ay laa afcalu waa ma samaynayo walaa asiiduhu una kordhin maayo markay aayaddan timid kadib famaa zaala alwaliidu bacda nusuuli hadihi alaayati fii nuqsaanin min maalihi wa waladihi xataa halag ilaa uu ka dhinta maalkiisu nuqsaana ku socotay waliid bnu lmugiira aayaddan ka bacdi kalaa arrintu sidaa inay noqoto iska daaya maya u ziyaadin maayo maalkiisii mar dambe inahu isagu kaana wuxuu ahaaday wuxuu ahaa liaayaatinaa inahu isagu kaana wuxuu ahaaday caniidan mucaanidan mid madax adag liaayaatinaa aayadaheenna ku madax adag mid aayadaheenii ku madax adag markii intaa la siiyey oo caafimaad iyo xoolo iyo maal iyo ilmo la iskugu daray xoolihiisii iyo maal iyo ilmihiisii iyo sharafkii uu dadka ku dhex lahaa dhammaanteed wuxuu kula dagaalamay aayaadkii alla subxaanahu watacaala maxaa marka kasoo xasilaya marka cadaab unbaa u xasilayaa weligeed marka waxaad ogaanaya dadku waa lahaa jireen dad intuu ilaahay u nicmeeyo oo xoolo iyo maal iyo mansab iskugu daro xoolahooda iyo maalkooda iyo mansabkooda aayaadkii alla kula dagaalamo waa jiri jireen haddana waa jiraan waana jiri doonaan intay adduunyada joogto nacam waa asbaab marka maalkii xoolihii waxay ku noqdeen qofkaasi nasiib daray ku noqdeen iyo shaqaawo ayuu ka dheefay marka alla wuxuu leey innahu kaana liaayaatina caniidan aayaadkeennu ku madax adkaa sa urhiquhu sacuuda sa urhiqu waxaan ku kallifi doonaa hu isaga waliid sacuudan baan ku kallifi doonaa mashaqo mashaqo dhib badan koritaankeed ayaan ku kallifi doonaa sacuud laba macnoba waa lagu sheegay jabalun min safxi min safxin malsaa'a fi nnaar waa buur naarta ku taallo ee iyada dhanba marka malaasan oo qofku inuu koro ay ku dhib badan tahay fiinteeda kore waa malaasan tahay sidau u socdo u socdo meeshaa malaasan markuu gaaro de meel laga qabsadaa maleh waa kasoo dhacayaa haddana mar kaleu tafayaa waa kasoo dhacayaa haddana waa tafayaa waa kasoo dhacayaa sidaas macnaha labaadna waxa uu yahay sacuudan in laga wado ay shaaqatan waa caqabad dhib badan caqabo dhib badan inuu fuulo ou koro ayaan ku kalifaynaa sidaa inay iska tahay aلsacuudu fi اllugati alcaqabatu shaaqatu sacuud waxaa la yidhaha meesha caqabada ah karinta ah ama buurta ah ee aadka u dhibka badan in la fuulo ayaa la yidhaha sidaana waa lagu macneeyaa saurhiqu waxaan u dhibaato gelin doonaa hu weliid sacuudan baan u dhibaato gelin doonaa caqabo aada u dhib badan oo fuulitaankeedu ay dhib badan tahay ama buurtaas ku taalla naarta koritaankeedaanu u dhibgeli doonaa taasaan ku dirqinaynaa waa ku qasbaynaa ayb abuu saciid baa waxaa laga wariyey can nabiy sal l slam qaala asacuudu jabalun min naar waa buur naar ah yatasacadu fiihi lkaafiru gaalkaa koro sabciina khariifan buu isku kal toddobaatan sano ayuu buurtaa tafayaa sidii uu ku kori lahaa ku dadaalayaa uma yahwii markuu meelaha ugu dambeeya gaaro haddana waa soo waa soo faniinayaayo meeshiibuu kasoo dhacayaa ayb tirmidi laftiisana abwaabu sifati jahannam ayuu ku keenay xaakim waa saxiix yeele dahabina waa ku waafaqay marka sacuudan buur naarta ku taalla oo gaalka lagu kalifi doono inay tahay ayaa ka muuqda marka inahu inahu fakara waqadar maxaa sidaa loogu ciqaabayaa inahu waliid fakara waa fakaray waa fakfakaray waqadara waa jaangooyey wixii uu dhihi lahaabuu intuu ku fakaray ayuu haddana jaangooyey faqutila waa la lacnaday kayfa sideebuu qadara u jaangooyey waxaan uu soo wado uma markaa dabadeed qutila waa la lacnaday haddana kayfa sideebuu qadara u jaangooyey uma markaa kabacdi nadara waa fiiriyey haddana waa fiirfiiriyey uma markaa dabadeed cabasa waa weji tubay wa basara waa weji kaduuday uma markaa dabadeed adbara waa jeestay xaqii buu ka jeestay wastakbara waa san taagay warkiisiina waa kan natiijadiisii faqaala waxa uu yidhi in haadaa maa haadaakanu ma ahaanin ilaa sixrun sixir ma ahane wax kale ma ahan qur-aankan sixirka oo yu'tharu lasoo naqlinayo lasoo guurinayo in haadaa maa haadaakanu ma ahan ma ahan ilaa qowlu lbashari bashar warkiis ma ahane wax kale ma ahan buu yidhi aayaadkan marka waxay ahayd markuu alla qur-aanka xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcasiiz alcaliim alla uu soo dejiyey ayaa waxaa dhacday nabigu sal l slam masjidkuu ka istaagay waliid bnu lmugiirana m waa u dhowaa qiraa'ada nebigu uu dhageysanayay uu maqlaayey markii uu nebigu arkay inuu dhageysanayo waliid bnu lmugiira ayuu qiraa'ada aayadda ku celiyey faindalaqa alwaliidu xataa ataa majlisa qowmihi bani maqsuum markuu nebigu ogaaday in weliid dhagaysanayo qiraa'adii waa ku celceliyey waa kusoo celiyey si isaga markaa uu u maqlo weliid marka wuxuu yimid majlis ay qoomkiisii bani maqsuum fadhiyeen markaabuu wuxuu yidhi wallahi laqad samictu min muxamedin aanifan moxamed goordhow waxaan ka maqlay kalaaman maa huwa min kalaami linsi walaa min kalaami ljinni hadal waxaan ka maqlay aan ahayn kalaamu linsi iyo kalaamu ljinni midna waina lahu laxalaawatan macaan ayuu leeyahay waina calayhi latalaawa waina aclaahu wuxuu yihi marka hadalkan maaani ayuu macaan ayuu leeyahay uu sifeeyey marka qur-aankii buu tilmaamay wainahu yacluu wamaa yuclaa waa saraynayaa mana laga saraynayo buu yihi qur-aankan dabadeed waa iska tegay marka quraysh waxay tihi markuu intaa yidhi saxarahu muxamadun ninkii weliid ahaa moxamed baa sixray sabaa wallaahi lwaliid weliid waa leexday oo moxamed buu u leexday wallaahi qurayshina way la leexan doontaa dhammaantood weliidna de waxaa la dhihi jiray rayxaanatu quraysh hadduu isagu islaamo quraysh waa u dhammaatay yay islahaayeen abuu jahl baa marka wuxuu ku yidhi anaa agfiikumuuhu anaa idinka kaafinayo waa tegay dhinaciisuu fadhiistay isagoo murugaysan murug uu muujinaya faqaala lahu lwaliidu waliid waxau yihi maa li araaka xasiinan yabna akhii adeer ina adeer wuxuu yihi maxaad la murugsan tahay kuwa arkaa inaad murugaysan tahay qaala wuxuu yidhi wamaa yamnacunii an laa axzan inaan murugo maxaa ii diidayo wahaadihi qurayshun yajmacuun laka quraysh aday kuu ururayaan yajmacuuna laka nafaqata quraysh nafaqo iyo biil bay kuu aruurinayaan yuciinuunaka calaa kibari sinika inay ku kaalmeeyaan bay rabaan adood saa u da-weyn oo oday ah wayazcumuuna anaka waxayna markaa yacni ku andacoonayaan adiga zayanta kalaama muxamedin moxamed kalaamkiisaaad qurxisay waxaad u gashay watadkhulu alaa cala bni abi kabsha nebigay ay dhihi jireen isaga inaad u gashay ibna abi quxaafa inaad u gelayso litanaala min fadli طacaamihim xoogaa cunto si aad uga soo hesho isagiiba uu rabaa inuu ka jejebiyo si isagana uu isku qaadqaado marka uu yiraahdo war waxaas aniga ma maanaa waxaasoo kale ah si uu u dhaho ayb faqadiba alwaliidu waliid waa carooday faqaala wuxuu yihi alam taclam qurayshun anii min akarihim maalan wa waladan quraysh miyaynan ogeyn inaan anukan ugu lacagta badan ahay iyo ilmaha wahal shabica muxamedu waasxaabuhu min alطacaam fayakuuna lahum fadlu min alطacaam oo kuwaasi moxamed iyo asxaabtiisii ma weligood cuntayba ka dhargeen siay wax ugu soo haraanba maxaaba usoo harayaba iyagii waxay ka dhargaanba ma haystaane uma qaama maca abi jahlin bou la kacay xataa ataa majlisa qowmihi ilaa uu yimid labadoodii baa isa soo raacay waxaa la rabaa marka in la jeediyo hadal dadka laga horjeediyo loo sheego faqaala lahum markaasu wuxuu ku yidhi tazcumuuna ana muxameda majnuunun waxaad sheeganaysaan inuu moxamed waalan yahay fahal ra-aytumuuhu ma aragteen buu yihi yaniqu qad isagoo isceejinayo nafsadiisa ceejinayo yaniqu qad qaalu llahuma laa maya qaala tazcumuuna anahu kaahin kitaab gaabalow inuu yahay miyaad sheeganaysaan fahal ra-aytumuuhu qadu takahana weligiis ma aragteen isagoo kitaab gaabalownimo samaynayo qaaluu allahuma laa qaala tazcumuuna anahu shaacirun fahal ra-aytumuuhu yandiqu bishicrin qadu isagoo gabay ku gabyaya ma aragteen weligiin qaaluu laa maya bay dhaheen qaala tazcumuuna anahu kadaabun beenlow inuu yahaad sheeganaysaan fahal jarabtum calayhi shay-an min alkadib weligiin been ku tijaabiseen qaaluu laa maya bay dhaheen wakaana rasuulu llahi sal l slam yusama alamiina qabla nubuwa nubuwada ka hor baaba alamiina loo yaqaano min sidqihi faqaalat qurayshun lilwaliid qurayshi marka waxay ku tiri waliid famaa huwa marka adiga noo sheeg muxuu yahay haddaba marka muxuu yahay bal noo sheeg adiga fatafakara fii nafsihi markaas waa marka uu fakaraya bal noo sheeg adiga wuxuu yahay nafsadiisuu ku fakaray dhexdeeda uma nadara waa fiiriyey uma cabasa waa weji tubay markaas buu wuxuu yidhi maa huwa ilaa saaxirun wax kale maahne waa saaxir amaa ra-aytumuuhu miyaydnan arkin buu yidhi yufariqu bayna arajuli wa ahlihi wa mawaaliihi wa waladihi saaxir inuu yahaan idintusaaya miyaydnan arkin buu leeyahay laba qofoo isdhal isdhashay ayuu kala kaxaynaa yani wuxuu ka wadaa midna isagay raacee bis hadday isaga raacdo qofkii kale waaba gooynaysaa markaa wuxuu leeyahay sixirun baa dad lagu kala gooyaa wax kaloo dad isdhalay lagu kala gooy karo miyaad aragteen buu leeyahay dadku marka ay waxaa si qumaatiyana aynan u fahamsanayn xaqiina uu ku waxaa ku yahay yacni uu ku yahay waxaynan garanaynin markuu ku yahay ee hagar iyo shirqool iyana ay ku jirto wax walbaa sixir iyo waxaasaas iska iskaga ay iska dhahaan ayb markaabuu wuxuu yidhi sidaasoo ma ah idnaan arkin fa huwa saaxirun waa saaxir wamaa yaquuluhu sixrun waxa uu sheegayana waa sixir yu'tharu oo dad uu kasoo raro fadalika qowluhu caza wajala inahu fakara saas waay markaayb inahu waliid fakara waa fakaray waqadara waa jaangooye muxuu jaangooye wixii uu dhihi lahaay faqutila waa la lacnaday kayfa sideebaa qadara u u jaangooyey uma qutila waa la lacnaday kayfa sideebuu qadara u jaangooyey uma nadara uma dabadeed markuu waxaa soo fakeray qalbigiina uu wax ka goostay waa fiiriyey marka dadkiibuu soo uma intaa dabadeed nadara waa fiiriyey ayb ay nadara fii alabi maa yadfacu bihi اlqur'aana wayaruddahu nadaradan weli waxaa waaye waa qalbigiiba wax ka fiirfiirina macnuhuna waxay tahay wuxuu fiirfiiriyey fii qalbihi uu ku fiirfiiriyey wixii uu qur-aanka ku radin lahaa ee uu dadkan u sheegi lahaa ayuu maskaxda uga fiirfiiriyey uma markaa dabadeed cabasa waa weji tubay markuu cabaar maskaxda ka shaqaysiiyo bal qur-aanku wuxuu dhihi lahaa iyo dadkan meesha joogo caamadaa wixii loo sheegi lahaa iyo ayaa marka uma cabasa waa weji tubay wa basara waa weji kaduuday waa isku macna labadan yacni muxuu weji tubayaa oo weji kaduudayaa oo wejigiisa iskugu laabayaa wuxuu rabaa inuu dadkan dareenkiisa uu tuso mararka qaar dadka marka loo qudbeynayo ama loo wax sheegayo waxaa jira dareen oo qofka jirkiisa ku jiro oo ay dadku wax ka akhrisan karaan dareen murugaa iiga muuqatay dareen farxadeedaa ka muuqday dareen dhiilo ayaa ka muuqatay dareen dig digniinaa ka muuqatay waxaas buu marka isticmaalayaa dareenkii dareenkiisiina in weji ahaan loo fahmana waa rabaa warna waa soo wadaa marka nacam ayb waxaan hadda dadku ay sameynayaan wax iska cusub ma aha waxaan marka uun yacni beryihii horena waa uun jiri jireen keliya uun asaaliibta meelo meelay iska bedeleysaa maahane qaabku waa uun sidii uma markaa dabadeed adbara waa jeestay oo xaqii ayuu ka jee can iliimaani buu ka jeestay wastakbara waa santaagay oo xaqii loogu yeeray oo qur-aanku uu ku maqlay ayuu ka santaagay faqaala waxa uu yidhi in haadaa maa haadaa kanu ma ahaanin aladii yaqra'uhu muxamedun midkan muxamed uu aqrinayo qur-aanka waaye ma ahaanin ilaa sixrun sixir maane sixirka oo yu'haru lasoo guurinayo ayb marka sixir aydnan aqoonin waayo rabaa inuu dhaho marka waa sixir meel kale laga keenay idinka ma fahmi kartaan waayo marka caqligoodu aad u fududaysanaan waxaan anaa idiin aqaano waa sixir kii aada aqoon jirteenna ma ahane waa meel kalea laga keenay waa sixir meel kale laga keenay ayuu leeyahay bal fiiri dadka cuquushooda sida sida loogu cayaarayo in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa qowlu lbashari bashar warkiis u weeyaan dad warkiis weeyaanoo basharkaana nin yasaar la yiraahdo iyo wajiir nin la yiraa iyo nacam weeyaan ayay ku sheegeen iyagu kasoo naqliyaa oo kasoo guuriyaa ama musaylamat alkadaab saaxibulyamaam oo kasoo maqlaa meel walba madaxay ku dhufteen qof allaale marka qofkii yiraa qur-aanku waa qowlulbashar wixii waliid ibnulmugiira loogu goodiyey ayaa isagana loogu goodinaa hadda lafteeda dadka qaar weliba diin akhriyo oo aqoon isbidayo oo haddii la yiraahdo qur-aankan musxafka ku dhiganeen akrinayna annaga oon salaada ku tukanayna muxuu yahay qaar baa waxay ku leeyihiin cibaara can kalaamillaahi waa kalaamullaahi ma la dhihi karo waa cibaara can kalaamillaahi ilaahay kalaamkiisii baa laga soo cabiray yaa cabiray ama nebiga ama jibriil dee nebigaa cabiray hadalkan nebigaa iska leh jibriil baa iska leh sow unma noqonayso in hada ilaa qowlulbashar waa qowlulbashar waxaan uga duwannahay waxaas waxay tahay qur-aanku waxaan rumaysannahay inuu ilaahay ku hadlay allah subxaanahu watacaala isaga laftiisaa ku hadlay xaqiiqatanuuna ugu hadlay jibriil baana ka maqlay nabiyullaahi muusa hadalkii ilaahay waa maqlay hadalkii alle naftirkiisa u maqlay nabiyullaahi muusa jibriil wuxuu rabbi ka maqlay kalaamkiisii uu ku hadlaayo u maqlay jibriilna nebi moxamed uu soo gaarsiiyey sala allahu calayhi wasalam musxafka dafatayl musxaf waxaa ku yaala musxafka labadiisa gerbad kalaamullaahi annaga warqadda ma sheegayno warqadda makiinada teebka ay qortay ama yacni qada lagu qoray ka hadli mayno qad iyo warqad ka hadli mayno waxa meeshaa ku qoran waa maxay haddii na layira kalaamu w ilaahay hadalkii uu ku hadlayaa meeshaas lagu qoray hadalkii ilaahay ku hadlay haddaad laakiin tiraa dhulka maba ooli karaba hadal ilaahay ka la akrinaa iyo midka looxda lagu qoraa maxaariibta midka laga akrinaayo waxaasoo dhan hadal ilaahay dhulka qofba maba akrin karaba hadal alle haddaad tidhaahdidna waa in hada yaa iskale qur-aankan marka cibaara can kalaamka allaa laga tarjamay yaa kasoo tarjumay waxaa kasoo tarjumay jibriil ama moxamed waa khatar waxaana ka dhalanaya ilaahay ma hadli karo warkaas ilaahay subxaanahu watacaala ma hadli karo waa macnaheeda xataa yucabara canhu qofka marka wax laga hadalkiisa cid tacbiirisa markuu u baahanayo nuqsaana ku jirto nacam laakiin marka uunan u baahnayn warkiisa cidi inay ka tacbiiriso waa markuu kaamilka yahay nacam see marka rabbigeen hadal male loo dhahaa bal asnaamta ambiyadii ilaahay qur-aanka waxaan soo marnay waxaa nabiyullaahi ibraahim marku garaacayo dhagaxdii la caabudi jiray asnaamtii muxuu ku dhahayeen maa lakum laa tandiquun war maxaa u dhawaaqi laadihiin kownuhum aynan dhawaaqi karin ilaah ma ahan waay macnaha soo ma fahmin haddii la yidhaha anaguna ilaahayna ma hadlo hadalka asaga nafsadiisuu ku dhex jiraa kama soo bixi karo haddii la yidhaahdo maxay asnaamtaas uga duwanaana marka dhacdo waa caqiida xun waa caqiida xun waa caqiido kufri oo gaalnimo ah laakiin nasiib darro kutub badan oo kilkilaha hoostooda lagu wato ayay ku taallaa waxaas dhacdo oo in la yidhaha qur-aanka haddii lagu tilmaamo waa makhluuq sida annaga naloo abuuray oo kale la yidhaahdo wax dhiba ma laha oo yacni laakiin marka dadka yacni caamada la dhex joogo iyana ma banaano in la sheego sababtoo ah wax kala laga fahmaa ama qalad ayay ka fahmi karaan laakiin maa bayna dafatay lmusxaf waxa ku yaallo waa makhluuq haddii la dhaho dhib ma laha in la yiraahdo ayb marka maa bayna dafatay lmusxaf waxa ku yaallo waa kii ilaahay uu ku hadlay laftiisa waa waxa ku yaalla ayb warqada iyo qadana anagu waa naqaanaayo taas makhluuq bani aadamkaa samaystayba warqada qadana isagaa gelinaayo makiinada printerka ee daabacayso waxaas doodumaba ka taagnaba qadan laakiin iyo warqadan iyo waxa lagu qoray maxaa waaye kalaamullaahi ma lagu dhigay mase laguma dhigin kalaamullaahina isma bedelo haddaad adiga ku hadasho iyo haddii aad yacni meel ku qorto iyo haddii aada yacni qalbigaaga uu ku jiro waa un kalaamullaahi mar mar walbo yacni waxaan ka wadaa qofku markuu qur-aanka adiga aada akriso isbedeli maayo iska bedeli maayo inuu kalaamkii alla yahay kownka adiga aa akrisay kalaamullaahi ma uga baxaayo waa kalaamullaahi un mar walbo waana ilaahay naxariistiisa waxaa ka mida kalaamkii isaga kasoo baxay inuuna awoodsiiyey inaan akrino annaga fainamaa yasarnaahu bilisaanika ilaahay soo ma dhihin marka markaad adigu akrinayso qur-aanku wax kale noqon maayo haddaad mithaal fiican u baahan tahayna waxay tahay hadalka mar walba waxaa loo nisbeeyaa qofkii yiri ee iska lahaa hadalkaas qur-aan hadda haddaad adigu akriso qul acuudu birabbi lfalaq haddaad akriso qul acuudu birabbi adi maa iska leh kownuka adiga aada akrisay miyaa adiga hadalkaaga ay ku noqoneen maya ciddii ugu horeysay ee ku hadashay ee sheegtay ayay kalaam u tahay haddaad adiga gabay hadda akhriso oo uu tiriyey nin gabyaa ah inaad akhrisay miyay miyuu ku noqonaa gabaygu inaad adiga leedahay ninkii hore unbaa iska le sooma haddaad tix dheer imru-ulqays leeyahay ama sayid maxamed leeyahay haddaad akhriso boqol beyd aad ka marisa maanta ee gabaygan hebela adaa tiriyey maa lagu dhahayaa maya hadi waad akrinay un maahane ninkii hore u tiriyey unbaa hadalka loo nisbeeyaa qul huwa allahu axadna ilaahay unbaa loo tiirina haddaa adiga akhriso iyo hadday naagi akhriso haddii qof walba uu akriyo arrintaa marka qodob muhiim ah waaye waxaana ku xiran masaa-il waaweyn waayo ilaahay ma hadlo iyo waa hadlaa sharciga dhanaa ku xiran waayo amarka ilaahay sharciga ilaahay ballanqaadka ilaahay goodiga ilaahay kulli maxuu ku imaaday hadalkiisuu ku yimid soo maaha haddii uunan hadlin macnaheeda wacdi ma jiro waciid ma jiro axkaam ma jirto waajib ma jiro yaa meeshaas imaanaysa marka marka markaad aragta masalada alqur-aanu kalaamullahi hayru makhluuq culimada ay meel weyn gaarsiinayaan ilaa shan boqol oo imaam ay ku gaalaysiiyeen cidda ilaahay ma hadasho dhahdo waa gaal ay yidhaahdeen oo qur-aanka ilaahay kuma hadlin dadka dhahaya ay ku gaalaysiiyaan wax fudud ha u malayninina waayo waxaa ka dhalanaysa diini ma jirta diin oo dhan ma jirtaa ka dhalanaysa laanna amarka ilaahay maxaan ku ogaanay inuu amar yahay kalaamkiisa inuu yacni wax naga reebay maxaan ku ogaanay kalaamuhu baan ku ogaanay waxaas oo dhan marka waa kalaamu rabbi tabaaraka wa tacaala ayb in haadaa marka aadna imaamu lbukhaari khalqu afcaali lcibaadka oo aad masaladan uga hadlay imaamu lbukhaari imaamu lmuslimiin halkaanna waa ku akrinay qofkii rabana marka aad kitaabkaasa aad mas-aladaas adiladeeda iyo jamciyey kana hadlay laakiin halkanda waxaan u keenay un keliya munaasabay la leedahay alimaamu taxaawi laftiisa fii caqiidatihi aayaddan uu soo qaatay qofkii yidhaha qur-aanka ilaahay kalaamkiisa ma aha ama kalaamkii allah oo makhluuq ah waayo xaqiiqatan uguma hadlin iyo qofkii dhaho sidaanu marka uu soo qaatay sa uslihi saqar iyo aayaddan in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa qowlu lbashari bashar qowlkiis maaha wax kale ma aha sa usiliihi saqar sidaa ninkaa markuu yidhi ee uu ummadii sidaa u marin habaabiyey caamadii ahayd marka allah wuxuu yidhi sa usiliih waan gelin doonaa hi waliid bnu lmuqiira midkaasi saqara ayaan gelin doonaa naarta saqara la yidhaah wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxaybaa saqara saqaru saqara ay ahaatee laa tubqii ma reebayso shay-an waxba ma reebayso walaa tadaru ma ka tegayso shay-an waxba ka tegi mayso laa tubqii maka ma reebayso walaa tadaru ka tegi mayso fiihaa iyada dhexdeeda shay-an ma ka tegayso waxba ma waxba ma ka tegayso maxay tahay way diiranaysaa waa cunaysaa lawaaxatun tu doori hiya iyadu lawaaxatun mid doorin badan waayo lilbashari gibilka ama korka korka midii doorin badan waayo dadka meeshaa la geliyo korkooda way doorinaysaa ayb ay mugayiratun liljildi maqaarka ama gibilka ayay tu doorinaysa ilaa ay ka dhigta madow ayay ka dhigaysaa ayb oo carabtu waxay yidhahdeen laaxahu saqmu waalxusnu hebel waxaa dooriyey murugta iyo jirada ayaa doorisay idaa hayarahu markay doorisay lawaaxatun midii doorin badan waayo lilbashari korka ama gibilka ama maqaarka tii doorin badan waayo calayhaa korkeeda tiscata cashara ayaa ahaatay sagaal iyo toban malag macnaa sagaal iyo toban malag ayaa dusheeda ahaatay way ilaalinayaan waayo waana ka shaqeynayaan marka calayhaa luqada carabiga fulanun alaa calaa madiinati kada marka la yidhaha hebel mad madiine hebel ninka madaxda ka ah ugu sareeya waayo waayo macnaheeda marka calayha tiscata cashara calayha calaa saqara saqara korkeeda tiscata cashara baa ahaaday sagaal iyo toban malag oo iyagu marka howsheeda iyo ka shaqaynteeda iska leh sagaal iyo tobankii markii la yidhi baa abujahal marka wuxuu yidhi maxamed fiiri sagaal iyo toban ayuu idinku goodinayaa sagaal iyo toban markaa la idinkugu goodinayo aniga marka waxa uu yidhi qof walbow marka mid walbow idinka idinka mid a mid qabta ayb oo sidaa marka yacni in isaga marka uu isaga celin karo ayuu tilmaamay sidaa markii la yidhi baa marka wuxuu yihi antum dahmu ay shujcaan idinkaa geesiyaalkii ah ma waxaa ka fayacjazu kulu casharatin minkum toban kastoo idinka idinka mida an yabdishuu biwaaxidin mid inay qabtaan oo min khasanati jahannam miyay ka caajisayaan ayb sidaasuu yihi marka qaala abulashad usayd bnu kalada ayaa wuxuu yihi ana akfiikum minhum sabcata cashara toddoba-iyo toban anaa idinkaga filan ayb casharatun calaa dahri waa nin marka yacni jahligu iskaga batay toban waxa uu yihi calaa dahri dhabarkaygo yaan saara wa sabcatunna calaa batnii tobanna calooshan ku qaadaya ayuu yihi markaa waxaad yeeshaan buu yihi idinku laba un iska celiya dan toddoba-iyo toban idinka qaado laba iska celiya sagaal iyo tobankii halkaabay ku dhammaanayaan sidaasuu yidhi ninkaana marka sagaal iyo tobankaba de ilaahay wuxuu u sheegay tiradaas iyaga in fidno imtixaan looga dhigo wamaa jacalnaa ma aanan ka yeelin asxaaba naari naarta asxaabteeda yacni kuwa naarta ilaalinayo ilaa malaa-ikatan malaa-ig un baan ka dhignay wax kale kama aanan yeelin wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin ciddatahum tiradooda ilaa fitnatan unbaan ka dhignay imtixaan liladiina kuwii aan fidnaynayn oon jarribayn oo kafaruu kufriyey maxaa sidaa looga yeelayna liyastayqina inay yaqiiniyaan aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey ay yaqiiniyaan yaqiin ay helaan wayasdaada aladiina kuwiina ay kororsadaan aamanuu rumeeyey iimaanan ay kororsadaan walaa yartaaba aladiina kuwiina aynan shakinin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyeyna aynan shakinin iyo wlmuminuuna muminiintana aynan shakinin waliyaquula ladiina kuwii inay kuwii waliyaquula aladiina kuwii inay yidhaahdaan fii quluubihim quluubtooda maradun jirada ay ahayd iyo wlkaafiruuna iyo gaaladiiba maadaa maxaybaa araada allaahu araada allaahu alla uu doonay bihada kan uu kula ula doonay maalan min jihati mahalin mahmaha ahaan muxuu alla ugu doonay midkan maadaa maxaybaa araada allaahu alla uu doonay bihaadaa kan maalan maahmaaha muxuu kala doonay kan inuu ku maahmaaho tiradan aan dhammaystirnayne sagaaliyo tobanka ah kadalika sidaadaas oo kale yudilu llahu alla uu u dhuminayaa man dul yashaau uu doonayo wayahdi waa hanuuninayaa man axad yashaau uu doonayo wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbigaa ciidankiisa junuudiisa ilaa huwa isaga unbaa oga cid kale ma oga wamaa hiya saqaraduna ma ahan ilaa dikraa waano u weeyaane wax kale ma aha lilbashari basharka u ah aayadan marka sagaal iyo tobanka markii sidaa ay timid sababta marka ilaahay sidan ugu maahmaahay iyo waxa ka dhashay iyo dadku siday ku kala noqdeen iyo yuu aayadan uga hadlaya alla wuxuu yidhi wamaa jacalnaa ma aanan ka dhigin asxaaba annaari naarta dadkeeda asxaaba naar hadda waxaa laga wadaa kuwa naarta ka shaqeynaya ee dadka naarta gelaya maaha waxa laga hadlaya ee kuwa naarta ka shaqeeya waa khasanatu naar ayaa laga wadaa haddaad tiraa saaxibu lbeyt saaxibu dukaan manaa ninka dukaanka ka shaqeeyaad ka wadaa soo maahan hadda asxaaba naari marka macnaheedu waxay tahay naarta kuwa ka shaqeeyo ma aanan ka dhigin ilaa malaa-igtanu baan ka yeelnay bani aadan maba ka dhigine malaa-igan ka yeelnay wamaa jacalnaa marka sagaal iyo tobankan waa malaa-iga horta ogaada weyn ragga ay u malaynayaan rag ay qabqaban karaan ama ay ka awood badin karaan ma aha iyagu rag bay ku xisaabtamayaane anagu malaa-igan ka dhignay wamaa jacalnaa ma anan ka dhigin ciddatahum tiradoodana ilaa fitnatan unbaan ka dhignay imtixaan waxaan u tiradooda u sheegnayna fitna iyo imtixaan liladiina kuwii loogu lagu imtixaanoo lagu jaribo kafaruu kufriyey liyastayqina wajacalnaaha dalika sidaa baan ka dhignay maxaan uga dhignayna liyastayqina inuu yaqiin helo ou yaqiiniyo aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey kuwii kitaabka la siiyey si ay yaqiin u helaan yaqiintu waa maxay towreed iyaa waxaa ku taallay khasanatu naar sagaal iyo toban inay yihiin marka hadday nebi moxamedoo sheegayo khasanatu naar sagaal iyo toban waayo dhahayo ay arkaan iyaguna awal kutubtoodii ay ku arki jireen maxay helayaan marka yaqiinay helayaan soo maana way marka waa muslimayaan wayasdaada aladiina kuwiina inuu u kordho aamanuu rumeeyey iimaanan iimaan inay kuwa iyaguna ziyaadsadaan iimaan kuwa inay kororsadaan iyo ziyaadsadaan kuwaas marka yaa laga wadaa laba tafsiir baa ku jirto ahlu kitaabkii nebiga raacay ee muslimay oo cabdullahi ibnu salaam iyo kale raggii la midka ahaa iyagu kutubtii horena yaqaanay soo islaamay markay arkaan wixii kutubtoodii horena ay ku yaqaaneen oo haddana nebigoodii ay rumeeyeenna uu ula yimid markay isu arkaan ee iimaana usii ziyaadaya soomaha iyagu awalba iimaanay lahaayeen iimaan kale u ziyaadaya qaarna waxay leeyihin waaba nebiga nebiga asxaabtiisa yani markay maqlaan ahlu kitaabkii sagaal iyo toban inay ku taallay kutubtooda nebigoodiina uu sidaan sheegay aad baa marka iimaanka waa usii ziyaada walaa yartaaba aladiina kuwii aynan shakinin aamanuu uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka kuwii la siiyeyna iyo walmu'minuuna mu'miniintiina inaynan shakinin fii cadadihim aynan ku shakinin yani tiradii inaynan ku shakinin waliyaquula ladiina kuwii inay waliyaquula marka laamkan laamulcaaqiba ayaa la yidhi waliyaquula aladiina kuwii waxay dhahayaan oo ciribtooda dambe ay noqonaysaa fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda maradun jirada ay ku sugan tahay iyo walkaafiruuna kuwa gaaladoo gaaloobayba maadaa maxaybaa araada allaahu alla uu doonay bi haadaa kan kan kan ah uu ula doonay maalan maahmaaha muxuu ula doonay kan muxuu ka rabaa inuu ilaahay kan ugu maahmaaho tiradan aan buuxin kadalika sidaadaas oo kale ayaa yudilu llahu alla uu u dhuminayaa man duul yashaau uu doonayo wayahdi waa hanuuninayaa man ayuu hanuuninayaa axad yashaau uu doonayo waxyaabahan marka dad baa lagu baadiyaya kuwana waa lagu hanuuniyaa wamaa yaclamu ma oga junuuda rabbika rabbigaa ciidankiisa ilaa huwa isaga un maahane cid kale ma taqaano ma oga oo ciidanku sagaal iyo toban maahane bal ciidanka alle way ka badan yihiin intaas wamaa hiya saqara ma ahaanin ama naartuba ma aha ilaa dikraa ilaa tadkiratan waano un ma ahane wax kale ma aha lilbashari basharka ideylkiis ay u tahay tanna marka waano unbaa marka ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aankii ugu keenay kalaa wاlqamari wاlleyli id adbara wالsubxi ida asfar kalaa laysa alqowlu kama kamaa yaquuluun hadalku maahan siday iyagu leeyihiin oo khasanatu nnaar innagaa isaga filan iyo hadalku sidaa ay leeyihiin arrintu ma ahan sidaas walqamari baan ku dhaartay dayixi baan ku dhaartay walleyli ayaan ku dhaaranayaa habeenkii id goor adbara uu daba jeediyo markuu habeenkii daba jeediyo oo iftiinkii maalintii uu imaanayo markaa wasubxi subxi ayaan ku dhaartay ayaan ku dhaaranayaa idaa goortii asfara uu iftiimo uu soo caddaado ayb ayaan ku dhaaranayaa waxaa loo dhaaranaa muqsamu bihigii waa la sheegay aawo muqsamu calayhigii inahaa iyadu saqaradu la xda alkubari waxa waaweyn aayadaha waaweyn midda ugu kuwa ugu waaweyn oo la sheego tan la sheego oo kuwaa waaweyn ka mid ah middood wahay ayb nadiira min jihati nadaaratin digniin xaggeed digniin ahaan tan la sheego ugu weyn waayo aayadaha lilbashari basharka loogu digo ayb liman loogu digo shaaa liman markaa yacni loogu digo shaaa doonay minkum xaal ou idinka idinka mid yahay an yataqadama inuu hormaro ow amase yata-ahara ou dib maro marka rabbi wuxuu ku dhaaranayaa dayixii habeenkii iyo subixii waa saddex aayadood bacdigana lagu garan karaba xataa ee allaha qudradan iyo awoodan faraha badan leh xooga badan ee intanba ahaysiiye bacina waa keeni karaa kalaa walqamari baan ku dhaartee iyo walleyli habeenkii id goortii adbara uu daba jeediyo walleyli id adbarana waa la akriyay walleyli idaa dabarana waa la akriyay labada macnoo dabara iyo adbarana waa laba macno isku mid ah bal alimaam abu camr bn اlcalaa waxa uu yihi idaa dabara dabara lugatu quraysh walleyli baan ku dhaartay habeenkii idaa id goortii adbara uu jeesto ama idaa goortii dabara ayb wasubxi baan ku dhaartay subxii idaa goortii asfara uu soo iftiimo oo uu marka caddadii keeno innahaa saqaradu la ixdal kubari kuwii waaweynaa middood waay kuwa waaweyn aayadaha waaweyn ee laysku cabsiiyo toodii waay midii ku jirtay waay la ixda lkubar marka waxay ka dhigan tahay la acdamu laayaati lkubar aayaadka waaweyn tan ugu weyn weeyaan saasoo kaleay ka dhigan tahay walidaalika ayaa nadiiran waxaa laga dhigay tamyiiz dhowr icraab baa ku bannaan waxaa bannaan marka in tamyiiz laga dhigo oo la ixdaada ayaa waxaa la dimnisiinayaa macnaa laacdam ayb acdam ayaa la dimnisiinayaa macnuhu marka inahaa la acdamu laayaati nadiiran ay nadaaratan waay markaa min jihati nadaara xagga digniinta xaggeeda ayb ama nadiiran indaaran marka nadiiran tamyiizan ka dhigna ogow tamyiizkaasna marka da caamilkiisu muxuu noqonayaa la ixdaadaas ee ixdaa miyaa iyada miyaa caamil noqoto maye waxay dimnisan tahay duminat macnaa acdam la ixda lkubar marka la yidhi aayadaha waaweyn mid ka mida waayo marka lagu leeyahay ama aayadihii waaweynaa tii ku jirtay waayo tii keliga ahayd ee kuba jirtay waayo haddii lagu yidhaah waa weyn tahay waay warkaas macnihiisa marka acdam marka ismu tafdiil ama afcalu tafdiil la keenana waxaa ka dambeeya ee mansuubka noqda tamyiiz waatuu iska ahaa jira marka sidaas waa sida ugu fiican inahaa iyadu muqsamu caleyhigana waa kan marka lagu dhaaranayo inahaa iyadu saqaradii la ixdal kubari aayadihii waaweynaatii ku jirtay waay oo yacni mid kamida waayo waa aayad weyn waay aada u weynin badan nadiiran min jihatin min jihati indaarin xagga digniinta yay ku weynin badan tahay lilbashari loogu digo liman loogu digo ka bedel shaaa doonay minkum xaal ou idinka idinka mid yahay an yataqadama inuu hormaro ow amase yata-ahara uu dib dhaco khayrka ku hormaro ka dib dhaco labada qolaba marka qof xun iyo qof fiicanba digniin bay u tahay ayb ma nadiiran waxaa kaloo laga macnayn karaa in la xaaleeyana waa bannaan tahay nadiiran ay indaaran waxaana laga marka sidaa marka nadiiran xaal ay tahay yani tii digayso lilbashari u digayso sidaas oo kale in la yihahdo ayb ixdaada damiir ku jiraa markaa laga xaaleyna saas oo kale ay noqonay ayb ama imaa xaalo imaa tamyiis tamyiiskaasaana xoogaa aada iskaga fiican kullu nafsin naf dhammaanteed rahiinatun tuxabisan waaye bimaa kasabad wixii ay shaqaysatay oy kasabtay yay u xabisan tahay tu xabisan ay tahay ilaa asxaaba alyamiini midigta dadkeeda maahane kuwa kitaabkooda midigta laga siinaya ma ahane iyaga oo kuwaasi u xabisnaan maayaan iyagu waxay nafsadoodii shaqaysay dunuubtoodii uxabis naarta ugu xabisnaan maayaane ilaahay waa u dhaafayaa jannadouna gelinaa ilaa asxaaba alyamiini marka fa inahum laa yartahinuuna bidunuubihim dunuubtooda darteed fi naari ugu xabisnaan maayaan waaye walaakin yakfiruha allaahu lahum ilaahay waa u dhaafayaa iyaga sidaas waay marka macnaha qaar kalena atfaalu lmuslimiin iyo waxyaabay qaar malaa-igtay ku sheegaan laakiin ilaa asxaaba alyamiini sidaas horaa fiican ayb fii jannaatin hum iyagu fii jannaatin jannooyin dhexdii ayay ahaanayaan yatasaa'aluuna xaal ay isa su-aalayaan oo iswaweydiinayaan iyagoo markaasaa isu weydiinayo ayaa qaarkood waxay u jeesteen muj mujrimiintii xaggooda can ilmujrimiina mujrimiintii xaggoodii ayay markaa iska su-aalayaan markaasay qaarkood baa waxay dhahayaan mfa yas'aluuna almujrimiina mujrimiintaay markaa su-aalayaan maa maxaybaa salakakum idingeliyey fii saqara idingeliyey meesha aada u feeri fii jannaatin yatasaa'aluuna hum iyagu fii jannaatin bay ahaadeen jannooyin dhexdooda yatasaa'aluuna xaal ay isa su-aalayaan can ilmujrimiina ay iska su-aalayaan oo ahlu jannadii ayaa waxay iska waxweydiinayaan dadkii mujrimiinta ahaa adduunyada ku xumaa iyo ka warama iyagoo saa markaa isu su-aalayo ayaa fa yas-aluuna waxay su-aalayaan markaa ka bacdi almujrimiina mujrimiintii laftoodayba war la gelayaan marka ay su-aalayaan yaquuluuna waxay dhahayaan maa salakakum ila yatasaa'aluuna can ilmujrimiina iyadoo sidaas ah maa salakakum mis keenayso ma waayo maa salakakum khidaab waayo khidaabaa ku jiro awalna ayaga unbaa wax isa su-aalayay saas marka waxaa fiican marka maa salakakumta ka hor fa yas'aluuna almujrimiina in lasoo qadaro iyagoo mujrimiinta ka sheekaysanayo ayaa fa yas'alu bacduhum qaarkood baa marka waxay su-aalayaan almujrimiina kuwii dembaabay yaquuluuna lahum waxay u dhahayaan maa maxaybaa salakakum idin geliyey fii saqara naarta saqara dhexdeeda maxaa idin geliyey qaaluu waxay yidhaahdeen waxay dhahayaan macnaha maadaama la hubaba litaxaquqi wuquucihi baa maadi la ysaga cabiray qaaluu waxay yidhaahdeen lam naku ma aanaan ahayn inagu min almusalliina kuwa tukado ma aanaan ka mid ahayn ma duka jirin naarta marka waxay ku galeen kow salaad la-aantii wa walam naku ma aanaan ahayn nudcimu inaan quudinayno almiskiina qofka miskiinkaee dhibaataysanna waxba ma aanan sii jirin marka dadna yacni xaq allana ma aanan guda jirin xaq bani aadam leeyahayna ma aanan guda jirin cinwaan marka diinta waxaa u ah in ilaahay xaqiisana la guto dadka xaqoodana la guto taasaa cinwaan diinta islaamka u ahna labada shay marka naarta ay ku galeen camalkii badankoo alle lagu caabudayeyna waa ka hareenoo salaada ahayd kii wax tarka ahoo in dadka wax loo tarana way ka hareen wa kunnaa waxaan ahay wa kunnaa waxaanu ahay nakhuudu inaan dhex dabaalanayno maca alkhaa'idiina kuwa dabaasho dhexdooda yacnii dabaasha waxaa leeya qofku marka uu daba badda ku jiro gacmaha unbuu markaa sidaa leeyahay xagga xagga biyaha isaga wareejinayaa waa dhex jeexayaa waa iska socdaa iyaguna baatilka bay iska dhex jeexayeen sida qofkaa dabaalanaya biyaha u jeexayo kale wa kunnaa waxaanu ahay naquudu inaan dabaalanayno maca alkhaa'idiina kuwa dabaasho macooda la jirkooda baailkaan dabaalo jirnay marka baailka wax allaala wixii afkeenna soo qabto maxaa ka dhalanayo dembi miyaa maxay tahay maanaan dhihi jirin de qofku hadduu maanta dhan afkiisa furo khayrna uunan afkiisa ku furnayn khatar waxaa ku ah marka inuu waxaasoo dhan marka uu galo wax allaale wixii la sheegaba inaad meel wax walba inaad wax ku darsato dadkan fadhi kudirirka fadhiya ma arkina wax walbo inuu wax ku darsado u jecel yahay ama ha yaqaano ama yownan aqoonin xaq in ma u leeyahay ama yownan ulahaanin shay kasta maanta dhan marka wuxuu ku jira cay qofkii la keeno waa inuu un wax ka sheego qabiilkii meel looga hadlaya waa inuu qabiilkaas caayo ama un wax ka sheego haddii mabda iyo arrimo iyo wax laga hadlayo waa inuu war ku darsado waxina ma wanaaji karo qofkaasoo kale marka muxuu ku sifaysnaana hadba wixii laga la falanqeynayaba wuxuu ka falanqeeyaa marka idaacadahan tirada badan ee dadka loo sameeyeyna arrintaa waa fududeysay ogow oo qofku laleeyahay adigana maxaad ka tiri arrintaas nacam falanqeyn barnaamijyo badan falanqeynaa loo bixiyay waxaa marka wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiina dabaalashada waa falanqeyntaas uun wax kala maahan qofku inuu iska falanqeeyo wuxuu yaqaan iyo wuxuunan aqoonin wixii afkiisa soo qabtaa un uu iska dhaho waa ku naar mudanaa nacam waa in aada la ysaga ilaaliya marka qofka warka uu ku hadlaayo oo u kontaroolnaado imaa inuu khayr ka helo imaa in uu marka dembi uunan kasoo gaaraynin xataa haddii dembi uunan kasoo gaaraynin khayrna uunan ka helaynin inuu iska dhaafaaba fiican wa kunnaa waxaanu ahay nukadibu waxaa haddanaba fadhi ku-dirirka mushkiladiisa kale dadka soomaalida zamankan waxay noqdeen dad malaha xumeeyo bis wax kale uun laguma hayo qofkii lasoo qaadaba malada waa loo xumeynaa waxaasuu ka wadaa sidaanuu ka wadaa ma fiicna anaa og halkanay ka dhacday ummaddii marka qofkii xataa wax samey isdhehi lahaa ama dadkan yacni wax u tar isdhehi lahaa waxuu ka cabsanaa dadkan carabkooda iyo afkooda iyo malaxumadooda iyo ama uu ku gaaraan xataa hadduu wax uu sheego uu keeni waayo u fiirso waxaa fiicnaa lahayd uu leeyay saas iyo saasaa fiicnaa lahayd nacam hadday fiicnaan lahayd adiga maa samaysid nacam ninkan wixii uu samayn karay sameeyeybe adiga waxa fiicnaan lahaa maxaa u sameey weysa marka waxyaabahaas qofka inuunan waqti ku dhuminin wa kunnaa waxaanu ahay nukadibu inaan beeninaynay biyowmi ddiini is-abaalmarinta maalinteedana waxaan ahayn inaan beeni jirna xataa intii ataanaa uu noo yimid alyaqiinu geeridii ay noo timid ilaa dhimashadii ay noo timid saasaa manhaj noo ahaa alyaqiin bimacna almowt waqiila alyaqiin aakhiradan hadda aan arkaynaba wa ay arkayaanba markaas la joogo famaa tanfacuhum famaa tanfacu ma anfacayso hum iyaga shafaacatu shaaficiina kuwa ergeeyo ergadooda anfici mayso oo waxba u tari mayso maadaama ay gaalnimo ku dhinteen wax shafaacaa ma helayaan famaa lahum can itadkirati mucridiin famaa maxaybaa lahum iyaga lahaantooda ahaaday oo u sugnaaday mucridiina xaal ay yihiin kuwii sii jeedo can itadkirati waanada kasii jeedo ha xaalkoodu yahayo kuwa waanada kasii jeeda un ay u yihiin kaanahum xaal ay la too yihiin sidii iyaga oo xumurun dameer xumurun dameero mustanfiratun naafiratun didayso dameeraha oo farad ka oroday min qaswaratin libaax ka carartay xaggiisa dameer farow koox ah xayn a meel markau joogo libaax u ujeedo waa kala yaacayaa soo maha maxaa ku dhacayoo marka waanada la sheego qaala allahu qaala rasuuluhu kabaha intay u boobaan ay u yaacayaan ay u ordayaan oo waanadii iyaga danta u ahaydba ay uga sii jeedaan marka waxaa laga cabirayaa xaaladda sida ay yihiin marka waanadu uu nebigu sheegayo sala allahu calayhi wasalam sidii dameer dameer farow libaax galay oo kale uga ordayaan hal mar liajli inuuna waxba maqlin qofka daciifka ana mar walba waxaa la yidhaha ha dhegaysanin waa lagu siraa waa waa dadkaas waa hadal macaan yihiin waa kusoo jiidanayaa waa kusoo jiidanayaan dhegtaadaba ka dheeray marka marka haddii bismillaahi kitaabka la bilaabo ka orod ha dhegaysanin sidaasaa kuu roona laleeyahay marka sidaasaa kuu roon oo jaahilnimadaasaa kuu dhaanto haddii kale waa xumaanee diin qaldanaad qaadanaysaa aniga waa danan dantaadan kuu hayaa xaq baan kuu sheega ayuu ku leeyahay wax uu kuu sheegayana male hadduu isagu dadka u roon yahay diin ha akriya dadka ha u sheego laakiin qofkii inuu diinna dhagaysan waayo ood weliba tiraa dhagaysi la-aantaa kuu khayr badan oo jaahilnimada aada ka maqan tahay qaala allahu qaala rasuuluhu baa kuu khayr badan wax la fahmaaya ma ahan qofka haddaad waxun u diidaysa wax fiican sii haddii aadan adigu wax fiican sii karinna labadiinna isku midaa tihiina wax barta labadiinna waxba isma dhaantaan kan wax waaninayo iyo midka la waaninayaba laba isku mida un waayo waana sida dadka hadda in badanoo dadku ay u badan yihiin ayb waxna lagama dhegaysan karo isagiina wax ma dhagaysto xikmad oo wax ku aqriyo iyo aqoon oo wax ku faa-iideeyana male taas marka ma fiicna bal yuriidu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara bal e yuriidu wuxuu rabaa kullu mri'in qof kastaa qof dhammaantii oo minhum iyaga ka mid ah kuwaa kufaaru quraysh an yu'taa in loola yimaado oo la siiyo suxufan waraaqo waraaqaha oo munasharatan la fidiyey manshuuratan fidsan in loo keeno ayay rabaan oo waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil warqadaa loo keeni jiray oo barkintooda loo soo gelin jiray oo waxyaabaha marka ku saabsan xaalkoodu iyo sida adigana marka warqad xagga alla ka keen mid walbaa warqadaasi barkintiisa hoostiisa ha ka helo markaasaan ku rumaynaynaa bay leeyihiin waxaana madax adeegunbaa u geeyeen oo mid kastoo annaga naga mida madaxiisa agtiisa ha ka helo kitaab xagga alle ka yimid fidsan oo sheegayo anaka lainaka la rasuuluhu inaad adigu tahay rasuulkiisii tahay markaa oo annagana inaan ku raacnaa ay waajib nagu tahay markaasaan ku raacaynaa sidaas baa marka mid walbaa u rabaa kalaa arrintu sidaa maaha la siin maayo waraaqe eh bal e laa yakhaafuuna ka cabsan maayaan alaakhirata tan dambe aakhirada kalaa xaqan waxaa dhab ah kalaa ay xaqan waxaa xaq ah inahu qur-aanku tadkiratun waano waay waa waano dadka maslaxadooda uu ku waaninayo faman qofkii shaaa doonay dakarahu waa waansamayaayo qur-aankii ayuu ku waansamayaayo sheegayaa ayb waano ayuu u noqonaya ay itacada bihi waa ku waansamaya wamaa yadkuruuna ma waansamayaan ilaa an yashaaa allahu inuu alla doono un maahane markuu rabbi doono mashiicada allah ka xoog badane markaa unbay iyagu waansameeyaan huwa isagu alle ahlu taqwaa ay ahlun litaqwaa ahlun ku ahl u ah weeyaan litaqwaa ay lian yutaqaa bihi in isaga lagalaga cabsado wa ahlulmaqfirati dembi dhaaf uu dembi dhaafana mid ahal u ah waayo alle huwa isagu ahlu taqwaa ka cabsi laga cabsadaa ku ahal u ah waayo ataqwaa marka waxaa weeyaan waa masdarun fii macna alficli almabniyi lilmafcuuli ficil marka mabni lilmafcuul loo dhisay ayaa masdarkaani uu ku macno yahay macnuhuna marka waxaa weeyaan huwa ahlun lian yutaqaa yani huwa ahlun an yutaqaa in laga cabsado oo laga dhowrsado ilaahay ahlu u yahay ayb wa ahlulmaqfiratina waxaa weeyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala mid dembi dhaafa isaga mid ahal u ah waay maqfiraduna marka waxaa weeyaan waa masdarun في mعنى الفعل اldي lm في mعنى الفعل المبنiي للفاacل فicل oo فاacل loo dhisay yuu ku macno yahay o n ilaahay huوa أهل أn يغفira inuu dmbi dhaafo ilaahay أhl huwa alle أهل التaqوى أhl huwa alle سubحaanaه وataعaalى أهل التaqوى ka cabsasho laga cabsadaa ku أhl u ah waaye ay أhl لأn يتaqى in laga cabsado alla mid ahal u ah waayo wa ahlulmaqfirati dembi dhaaf isaga uu dembi dhaafana ku ahal u ah weeyaan ay ahlun lilmaqfirati ilaahay mid ahal u ah weeyaanoo ku yacni u qalmo oo yacni ay munaasib u tahay dembi dhaaf addoommadiisa hadday u toobad keenaan inuu dembi dhaafo marka ilaaha marka inay caabudaan oy rajeeyaan waayo suuradda aakhirkeeda marka waxaa ku jirto rajogelin iyo cabsigelin tarkiib iyo tarhiib alle in laga cabsadana ahlu u yahay inuu dembi dhaafana isaga ahl u ah markaa macnuhu waxaa weeyaan rajadana allrajada a ka leedahan ayaanay kaa tegin cabsida alle laga cabsanayana yaa yani haka yaan lagaa weynin
hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih